iyadoo ay saas tahay yaa waxaa noo yimid ergey ergeygii qaramada midoobey oo isaga naftigiisu runtii aad iyo aad uga walwalsanaa xaaladaas kala taagnaanshaha ah oo aan u sharaxnay aan ku nidhi soomaali haddaan nahay annagaa heshiina dhexdeenna intay rabtaan ugu qaadato ma ogolin inay cidna soo fargeliso inkastoo iyagu ay mar walba qabeen daraf saddexaad inuu soo galo annagana mar walba ku diidanayn maxaa yeele waxaan ogahay intay rabta ha qaadato haddaan nahay soomaali xalka annagu nagu jiraa annagaana heshiinayna cid isku kay khasbaysa ma laha cid damaanad noo kala saeexaysana ma laha hadday damaanad macno leedahay horaana loogu kala seexay welina dhibkii weli qaar ka mida waa taagan yahay marka waxay ku qorxoon tahay annaga dhexdeena inaan damaanad isku noqonno oo dhexdeena aan ka heshiinno cid walbana aan u sheegno annagaa iskale hawlaheenna annagaa heshiinayna annagaa waala ah taasaa keentay ninkaas odagaa markaan si fiican ugu sharaxnay dhaqanka soomaalida iyo waxaan higsanayno iyo waxaan doonayno waa tuu safar galay uu yidhi muqdisho soomaaliya ma aha soomaaliyana muqdisho ma aha arrintaas arrin aan ka caroonay ahayd oo aan wanaagsanayn oo sii xoojinaysa runtii differensiga farqiga u dhexeeya dowladda dhexe ama dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada